burkii uu soo maray dalkeena soomaaliya waxa uu saameeyey dhammaan goobihii waxbarashada dalka intaa kadib waxaa soo badanaya dhalinyarada soomaaliyeed oo xilli kasta ka cabanaya shaqala-aanta tala dalka walow dalkeena soomaaliya uu haatan si wanaagsan uga soo kabanayo dhacdooyinka badnaa uu soo maray haddaba waxaan waraysi la yeelanay qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada doobley oo aan ka waraysanay qaabka loo horumarin karo dhalinyarada deegaanka magaceygu waa mudey maxmed ku nool magaalada dhobley runtii dhalinyarta waxaa lagu horumarin karaa dhowr siyaabood baa lagu horumarin karaa marka ugu hore horta waa in isdhexgal loo sameeyaa in dhalinyarta isfahanto isdhexgasho dee waxyaala isdhexgalka keenana waxaa ka mid ah kow waxbarashada labo sportska iyo ciyaaraha in loo sameeyo saddex in dhalinyarta la mudnaantooda la siiyo ayagana oo dee la dareensiiyo inay magaalada ay ka yihiin maaragta dad looga baahanahay marka haddaan ku bilaabo waxyaalada ugu sarreeya oo ficil ku dhalin karo waa in horta dhalinyarta la waxbaraa kow nin walba marka waxbarashada la siiyo iftiin baa u baxaa ninka wixii ku xun iyo wixii ku san buu barani ninaan waxbaranin dee dad maanta o dhan wax walba ku akhrinayso waxba ma fahmay marka waxbarashada dhexdeeda wuxuu ku baranaa wixii effects leh oo dhibaato u keenaya waxaan dhibaato u keenaynin marka ninka hadduu marba wixii dhibaato u keena waxaan dhibaato u keenayninba si farsamaysan uu ku barto de markaa waxa u dhiman baaba iska yar kow taa horumarkay horseedaa laba waa in sportska la sameeyaa oo dhalinyarta lagu dhiirageliyaa dowladda ama hadday noqoto shacabka ama hadday noqoto horo micnaha madaxda in ay u sameeyaan waqti waqti oo dee waqtiyada ma aragtay sida casiradii oo kale in dhalinyarta isku soo baxaan xaafad xaafad looga dhigo magaalo magaalo laga dhigo magaciiga waxaa waaye maxamed cabdulaahi xasan waxaana ka mid ahay dhalinyarada deegaanka dee way iska jirtaa dhalinyaro badan oo iska shaqo la-aan ah oona u baahan in shaqo abuur loo sameeyo ha ahaato goob intii lagu lagu xareeyo dee farsamada gacanta ee kala duwan ay ku bartaan ama dee ninka dhalinyarada wuxuu soo bartay meeluu kaga shaqeeyo adiga inuu helo wax uu dee dadkii wax soo baray dhalay iyo nolol maalmeedkiisa wuxuu ku kaafin kara inuu helo dhalinyarada waxaa loo horumarin karaa horta waa inay helaan dad guddi dhalinyaro oo isku duuban oo dee wixii fiican u horumarayo oo wanaagina u soo jiidayo ma aana dee ninka dhalinyarada intuu wax intaasoosan iska soo barto haddana oo dee gurigoodu iska jiifo oo mid kaleoo waxba aan garanaynin dee shaqadoo isaga mudnaa la siiyo ma ahan taas way ka noqon kartaa qayb weyn dee ninka dhalinyarada hadda isaga haddii la mashquuliyo oo dee shaqo iyo wax lagu mashquuliyo oo intaasoo brogram oo maalintii la mashquuliyo dee niyadiisa kumaba soo dhacaysa baa inuu meel kale uu aado